Isbeddelka ka tirsan ee magaalada Baydhabo iyo waliba hareeraheeda Dr Aamin Samakaal oo ee dhakhaatiir ka takhasusay cudurrada owlaadaha xaruntiisana ay tahay magaalada Muqdisho usoona meelun aan kooyo fuliyoka ololo daaweynta cudurrada kadhiyaayan ciyaalka si uun ku faa'iidaysadaan waalidiinta owlaadiyo jiran een awoodna iyo magaalada Muqdisho aan bahan daro fajara daraadee mudadiisu rooga doona dhakhtarka iyo adeegyadiisu qabata doona waliba usa aan kooreyntii ku hadalay agaasimaha guud ee isbeddelka diiro Dr Muxudiin wayba isbitaalka tiirow ee magaalada baydhabo si diiran ka dhowaya hayna doctor aamiin samakaal oo ah dhakhtar caruur usano booqdii magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka weyne samakaal wayba lena dhakhtarka iyo tiim kala socda ka dhawaada tiiro hosbitaal baydhabo mayba rajeyna insha allah guud ahaan bulshada koonfur galbeed gaar ahaan bulshada magaalada baydhabo inay ku faa'iideysada doonaan dhakhtarka maadaama iyo safaruusa safar hangali inuusa xali ama daaweyn iyo baaritaano sameeya caruurta koonfur galbeed ee la dhibaateysanay cudurada shalduun runtii ma argaane dad oo cudurada ciyaalka an aadayan maarne magaalooyinka maarne sida muqdisho meelaha kale ee maarne in sheegada ee lagu helo dhakhaatiirta isbeshaalistada ee caruurta tiro hosbitaal wayba mar kale siin ku ballan qaaday insha allah sidiisii horeba dhakhaatiirtii isbeshaalistiga siin kashanay deegaankin haddana siin kashan hadba dhakhtarka anka habboon ama anka maaragtay anka lamber kow anka soomaaliya ee dhakhaatiirta isbeshaalistada haddii la yidhahdo dhakhtarka caruurta dhakhtarka neerfaha iyo dhimirka dhakhtarka magaarka dhakhtarka dhalmalaanta ragga iyo dumarka kan maaragnay insheegada ee ginecologistaha oo maaragnay bilanta iyo dhammaan dhakhaatiirtii kale oo indhaha oo isbitaalkana hore inka baratan inaysu qaliiman siinka fuliyi ama haddase daylia dhakhtar oo ilka anfa dheedahay sidoo kale tiro hosbitaal bilow agost unka guda jarmaha kordhiyey dhakhtarka dantistaha oo si joogta anfa dheeda doona usoo si high level ama si casri lahan qalabey dhakhtarkaasi markale iyo markale mayba isbitaalka siin ballan qaaday inaysan helan adeeg caafimaad oo tayo sare leh qiimo isan siin karaalgelin deegaanka siin kashaana wabilaahi towfiiq dhanka kale doctor aamin samakaal iyo wayba ku hadlay ujeedshii safarka shaqada iyo kooyowka usakooy magaalada baydhabo bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa guud ahaan dadweynaha ku dhaqan magaalada baydhabo waa doctor amiin samakaal dhakhtarka caruurta oo sidai ballantu aheydba maantay waxaan ka hol bilaabayaa isbitaalka tirow ee magaalada baydhabo oo aan ku sugnaa doono muddo afar maalin ah waalidiinta soomaaliyeed ee magaaladan baydhabo quruxda badan ku sugan waxaan ugu bishaareynayaa in aan heegan u ahay waqti walba oo kamid a waqtigaas aan joogo magaalada xanuunada aan la tacaali doonan waxaa kamid a ilmaha aan cuntada cunin infectionka caloosha ee soo laalaabta waxaan si gooniya xooga u saari doonaa hadduu ilaah yirahdo insha allahu tacaala inaan la tacaalno ama ogaano ilmaha aan si fiican u koreynin sida kuwa fadhiga ka daaho qoorta kuwa aan ceshan karin iyo caruurta habeenkii markay jiiftaan sariirta ku kaadiyo oo kaadibaxsadka qabo intaasba insha allahu tacaala si wacan aan ugu dadaali doonaa waxaan rajeynayaa in aan kala faa'iidi doono waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaalada baydhabo waliba jare dhakhaatiir safar shaga kooyaan si bulshada aan ku xaqabtiraan baahiyo caafimaadka iyo gabaan